laba qof ayaa dhimatay mid kalena waa uu dhaawacmay kadib markii gaari la sheegay in uu ka mid yahay kuwa ciidamada amisom uu dul maray maanta dad rayid ah oo waddadaasi marayay deegaanka ceelasha biyaha dad ka caraysan dhacdadaas ayaa la tilmaamay inay bannaanbax ka dhigeen halkaas markaasina ay ku dhawaaqayeen hadallo ay kaga soo horjeedaan dhacdadaas bannaanbaxan ayaa la sheegay in uu ku soo fiday qaybo ka mid a magaalada muqdisho khadka telefoonka muqdisho waxaa ku jira hadda waryahayaga cabdulqaadir maxamed cabdulle cabdiqaadir haddaad maqasho bal waxaa sharaxaad naga siisaa sida ay wax u dhaceen
waa mahadsantahay jamaal ciidamo ka tirsan kuwa amisom gaadiidkooda ayaa saddex ruux oo saaraamato kuwan labada lugle ee loo yaqaana seconto waxay ku dardareen wadadan dheer ee isku xirta muqdisho ee afgooye gaar ahaan deegaanka ceelasha biyaha waxaa shilka ku geeriyooday laba ka tirsan dadka hal qofna dhaawac ayaa soo gaaray taasoo tirada guudaan ka dhigaysa in saddex ruux ay ku saarnaayeen labana ay dhinteen qofna uu dhaawacmay amisom wadada ayay iska sii socotay oo arrinta maysan u istaagin taana waxaa ka dhalatay caro ay sameeyeen dadkii ku sugnaa deegaanka ceelasha biyaha waxayna taasi keentay in banaanbaxyo markii dambe aada u xoogeystay ay ka dhaceen deegaanka waxaa xirmay goobihii ganacsiga dadku waxay bilaabeen dhagaxtuur waxay guudaan soo ay hareereen wadada iyo go-adiidkii socday isku socodka ganacsiga iyo guud ahaanba xaaladii deganaanshaha ka jirta deegaanka alasha biyaha ayaa hal mar isbedeshay jamaal taasoo ka dambeysay gaadiidkan amisom ee jiray dadkan saaraa mootada loo yaqaano feconte marayay wadada ceelasha biyaha waa tahay marka ma jiraan cid ka hadashay oo arrinkani oo amisom ka tirsan ama dowladda soomaaliya
inta marka laga hadlayo xaaladdu say noqotay waxay ahayd mid markii hore loo arkayo inay deganaansho si dhaksaa kusoo laabanayso waxaase jirtay jamaal in dadkii deegaanka ceelasha biyaha joogay ay usoo dhaqaaqeen dhanka muqdisho iyagoo markaasi ku dhawaaqayay hadallo ka dhan ah amisom waxay sidoo kale dalbanayeen in cadaaladda lasoo hortaago waxay kaloo sheegayeen inay tegi doonaan xarunta madaxtooyada iyagoo dabcan wadadan dheer iska soo raacay dadka markii dambe ilaa iyo muqdishoay soo gaareen halkan ex control afgooye waxay yimaadeen deegaanka loo yaqaano suuqa beerta hanta dheer halka loo yaqaano sybiano iyo xaruntii hore siliga amerikaanka oo dhammaantoodba dhinacan muqdisho wadada afgooye kasoo gashaa taasoo markii dambe ciidamada booliiska ay qasab ku noqotay in dadka aysan halkaas dhaafin waxaa aada laisku dayay si loo xakameyn lahaa waxaa laisku dayay sidii dib loogu celin lahaa waxayna soo gaartay gabaldhici caawa in halkaasi ciidamada booliska iyo dadkii mudaaharayaashu isla soo gaareen iyadoo markii dambena dadku ay dib ugu laabteen intooda badan deegaanka ceelasha biyaha hay-adaha amniga dowladda soomaaliya oo aan la hadlay waxay ii sheegeen dadku inay caraysnaayeen in lala hadlo way adkayd saraakiil ka sida kuwa booliska ayaa maar dadka gaadiidka samaacaduhu ku xorayeen kala hadlaya oo kadalbana dib u laabtaan in fariintooda ay dad ku gaartay in hay-adaha amnigu arrintan ay ku daba joogaan sidoo kale hay-adaha amniga kala duwana dowladda soomaaliya oo la hadlay maysan ii xaqiijin in gacanta lagu hayo cidda shilka geysata waxayna sheegeen ilaa ay hadda inaysan jirin wax gacanta lagu hayo marka laga hadlayo gaadiidka amisom dadkan wadada ku dardaray saabay khasaaraha dhimashii dhaawac waa tahay cabdiqaadir sida aynu la socono maahan markii ugu horreysay oo gawaari ay ciidanka amisom leeyihiin ay dad ku jiraan waddooyinka muqdisho ama hareeraha magaalada arrimahani way soo lalaabteen marka maxaa keenaa la leeyahay
dadka amniga yaqaan khubarada waxay sheegayaan in laba arrimood ugu weyn tahay midda koobaad amisom iyadu inta badan wadada si xawli ah ku isticmaasho gaar ahaan marka loo eego wadadan muqdisho afgoo isku xirto oo qaraxyo wadada lagu aasa iyo waxyaabaha noocaasa military ahaan laga yaaba in ayagu ay u arkaan oo wadada si xawli u isticmaalaan talabaada ugu weyn oo dadku ay kuu sheegeen waxa waaye in aysan qabin kalsooni la xiriirta dhinaca wada shaqaynta intuu istaagaan in wixii dhacay ay dadka kala macaamilaan ayayna askarta shilka geysanaysa geedista saaran aysan awood badan u lahayn taasay u arkaan haddii shilku markuu dhaco kadib meesha ugu dhaw ama xerada ugu dhawa ciidan inay u cararaan oo ay maarata halkaasi ka raadiyaan inay gabaad ahaan galaan iyagoo dadka ama mudaaharadeyaasha ama dadka deegaanka ay dhibka u geysteen ka baqanaya ma ahan marka ugu horeysa waa runta waxaa marar qaar dhacda in shil ka dhacay shabeellada hoose gaar ahaan deegaanka celasha biyaha in ciidamo amisom oo carro ay dadka iyo ciidamo kuwa amnigo is-eryanay ay tagaan xitaa xerooyinka ciidanka oo mid kamid a ka dhacday ilaa xaano in isla gaareen albaabka lagala madiina gate oo markii dambe halkaasi lagu soo qabtay gaadiidka amisom marka inta badan amisomtu uma bisla inay taagto marka shil ay gasho ilaa isku dayda inay goobta ka baxsato ayna tagaan xarunta ciidan ee markaasi ugu dhow taasoo ah midda keenaysa kacdoonka shacabka ama dadkuna inay caroodaan
aad baad umahadsan tahay cabdiqaadir maxamed cabdulle ayuu kaasi oo hadda khadka telefoonka magaalada muqdisho si toos ugu jiray waxaana uu ka hadlayay dhacdadaasi ciidanka amisom oo muuto dadku ay saarnaayeen ku jiray ceelasha biyaha halkaas oo sida la sheegay dhimasho iyo dhaawacba ay ka dhasheen halka aad weli naga dhegeysanaysaanna waa v o a